wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose jubbaland ayaa waxa ay qabatay kulan looga hadlayay wacyigelinta xanuunka covid sagaal iyo toban kulankan ayaa waxaa bulshada deegaanada jubbaland mar kale looga digayay xanuunka korona maadaama ay maalmihii u dambeeyey yaraadeen kiisaska la xiriira cudurkan ayna suuragal tahay in mar kale uu soo rogaal celiyo sidaa awgeedna bulshada deegaanada jubbaland ku nool ay ka digtoonaadaan haddaba waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiinta goobtaasi ka hadashay iyagoona ka waramaya dhibaatada uu leeyahay caabuqa korona
inuu dhaco weri kale oo labaad cabsida aad looga qaba dunida o dhan laakiin in wacyigelin badan la sameeyo aad bay muhiim u tahay innaga soomaaliya inta nala gudba mago intaas baalkan daawo malaha la yidhi waxaa la samayn karaa waa wacyigelin oo xanuunado dhan wacyigelin laga sameeyo iyo qofka markuu ku dhaco inuu kaalmaati la siiyo kaalmaadka marka inagu ma hayno keligeenna ma ahe wadamo badan baan haynin caqabadaha dhacay waxaa ka mid a oo xanuunkan uu la yimid xanuunadii hore ee adduunka oo magacan hadda uu karoon sheegaya bandemic ahe maarata inuu adduunka dhan saameeye ay u bixiyaan gaalada waxaa ka mid a wuxuu kaga bedelan yahay asaga inuu noqdo tahliwaa oo waxba laga qaban waayo dadki lacagta lahaabo lacagtaas waxu tiri weysay daawo asaga uu leeyaha la waayey wuxuuna noqday xanuunka ugu fidid og buu noqdo marka arrinka hadda guddoomiye tamajir uu sheegaya oo ah inay dadka la kala saaro oo la ogaado dadka u dhintay dadka kale arrin adag wey in ay degmooyinka kismaayo iyo afmadow ay ka jawaab celiyaan xanuunkan ama caabuqan adduunka ku faafay ee covid nineteen hordhaca haddaan idin siiyo mashruuca mashruuc saddex bilood socon doona waxaan ugu talagalnay degmada kismaayo degmada afmadow iyo magaalada dhobley masaan ogsoonaha dowladaha hoose waxay mas-uul ka yihiin oo waa dowladda keliya ee macnaha markii dowlad goboleedka laga soo tago iyo dowladda federaalka dadka loo mari lahaa oo la rabay in ay gudbiyaan ma garanaysaa howlaha adeega bulshada run ahaantiina dee dowladda goowaada inay ka jawaabto la rabay bay ahayd
si kastaba ha noqotee waxaa dunida weli ka jira xanuunka covid sagaal iyo toban iyadoona wadamada qaar uu ka yaraaday balse weli ma aysan istaagin wacyigelinta xanuunkan maadaama uu yahay mid halistiisu badan tahay